gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa si rasmiya u daahfuray shirka la tashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya kaasoo ku saabsan hindis sharciyaadka ilaalinta iyo maareynta deegaanka waxaa shirka soo qabanqaabiyey guddiga kheyraadka qaranka ee aqalka sare waxaana inta uu socdo diiradda lagu saari doonaa ahmiyadda maareynta deegaanka iyo ilaalintiisa gudoomiyaha guddiga ilaalinta deegaanka ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya saynab ismaaciil maxamed ayaa ka waramaysa ahmiyadda shirka guddiga oo kaasha iyo howlwadeenada iyo sharciyaqaanada aqalka sare wuxuu garowsaday lagama maarmaanna u tahay in la yeesho talo wadareed taladaasoo ah taan maanta isugu nimi inaan ka qayb qaadanno uuna noqdo xeer la wada leeyahay marka laga wada shaqeeyo sidaa daraaddeed guddiga oo garowsan inuu u taagan yahay aqalka sare hay-ad sharci dejineed matasho dowlada xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya sida waafaqsan qodobka toddobaatan iyo koowaad iyo qodobka lixdan iyo koowaad farqadii saddexaad ee dastuurka ku-meel gaarka ah fulinayana tilmaamaha xeer hoosaadka aqalka sare qodobka toddobaatan iyo saddex qodobka ee farqadda saddexaad wuxuu go'aansaday inuu casumaad la tashi u diro dhammaan xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo gobolka banaadir inay ka soo wada qayb galaan la tashi dheeraadana laga sameeyo xeerkan iyo siduu ku noqon lahaa xeer u adeega bulshada maadaama aan ka kala nimo deegaano kala duwan gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay maareynta deegaanka iyo ilaalintiisa waxa uuna shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay ku dadaalaan beerista dhirta kana hortagaan jarista talo waa nabad waa nabad waana nolol waa taa micneed waxa weeye haddii aynaan tashan oynaan tala meel dhigan aan isku ognahay dee dhibaato kama baxayna weeye nabadna ma helayno haddaynu nabad weynana nolol jiri mayso dalkeenna ilaahay wuxuu ka dhigay dal nimco ah hawada ugu fiican baynu leenahay dhulka ugu fiican baynu leenahay dhulka ugu khayraad badan baan leenahay intaasoon leenahay haddana waxaan isleeyahay waxaynu nahay dal barwaaqo ah iyo dadka baahan halkaasaynu fadhinaa waxa weeye hawdkeenna dhulkeenna kolka la dhex marayo udgoonkiisa laga yaabi jiray ubaxa ku yaalla udgoonkiisa iyo sida uu yahay soomaaliya ayaa ka mid a dalalka aad looga jaro dhirta iyadoo loo isticmaalo dhuxul ahaan loona dhoofiyo dalka dibaddiisa waxaana taasi ay sababtay nabaad guur badan